Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buug ka hadlaya doorashada kulliyadda uu ardaygu baranayo iyo jaamacadda ku habboon, kaasi oo uu qoray Rifaaci Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa ka qayb galay bandhigga buuggan macalimiin, culimoodiin, dhalinyaro ardayda hadda u gudbay waxbarashada jaamacadaha. Rifaaci Maxamuud Xuseen oo ah qoraaga buuggan ayaa ka warbixiyay muhiimadda buuggan.
Waa buug hagaya hayaankaaga waxbarasho. Buuggan hayaankaaga waxbarasho hagaya afar cutub ayuu ka kooban yahay. Cutubka koowaad waa horumarinta nafta. Qofka nafsadiisa siduu u horumarin lahaa ayuu ku saabsan yahay. Cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa jaamacad iyo waxay tahay. Mushkiladdii jirta waxay tahay ardayga jaamacad u socda jaamacaddiiba aragti kama haysto. jaamacadda maxaad ku xulanaysaa jaamacadda maxaad ku aadaysaa sababtaa jaamacad heblo u dooratay maxay tahay waa in hab akadeemiga ah ku doorato laakiin saaxiibkaya aaday anna waa iska aaday inaysan kaa noqon cutubka saddexaad wuxuu ka hadlayaa kuliyadaha jira iyo jaaniska ardayga u furan markuu kuliyaddaas baranayo iyo waxa laga rabo
qaar ka mid ah marti sharafka ka soo qayb galay bandhigga buuggan ayaa bogaadiyey waxaa la dhihi karaa hayaan kelimada ah waa rixla rixladuna ha noqoto rixla cilmiya diiniya ama ha noqoto rixla cilmiya maadiya waa uun hayaan qofku inuu galo xilliga hayaanka qofku uu gelayona wuxuu u baahan yahay hagitaan iyo waddada in lagu toosiyo ogsoonow hadba inta akhrintaadu ay badan tahay iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo dadnimadaada iyo khibraddaadu ay la ekaanaysaa waxaa laga yaabaa in cumrigaada aad ku siyaadiso boqolaal sano iyo quruun kala duunnayd wixii dhacay inaad ku kordhido aqoontaada waan u mahad celinayaa ustaad rifaaci iyo dadka la midka ah runtii oo maskaxdooda u shiilaaya sidii dhallinyaradeenna iyo jiilkeenna loo badbaadi lahaa looguna hagi lahaa dhabbaha wanaagsan
ma habaabo ruuxii helee horay u sii iibsaan ku lehe horay u sii qaadanu ku dhahayo iibsada insha allah aniga intaan ka qaybgelaayay bandhig buugaagta ma arag bandhiggan buugga hayaan hige hayaan hage bandhig u ka fiicaya ma arag buuggan ayaa ah mid muhiim u ah ardayda hadda ka gudbay dugsiga sare islamarkaana raba inay ku biiraan jaamacadaha